بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda koob iyo lixdanaad ee suuratu huod allah waxau ihi subxaanah wailaa hamuuda akhaahum saalixan qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruh huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha fastakfiruuh fastakfiruuhu huma tuubuu ilayhi ina rabbii qariibu mujiib allah waxau ihi subxaanah wailaa hamuuda wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda ree hamuud waxaanu u diray akhaahum walaalkood saalixan nebi saalix ahaa wa akhaahum fi nasab qaala waxa uu ku yidhi markaa walaalkood saalix yaa qowmi ree tolkayow ucbudullaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idiinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabudo gayruhu oon allaah ahayni idiinma sugna huwa alle ansha'akum waxa uu idinka abuuray min alardi arlada ayuu ilaahay idinka abuuray waxaa looga jeedaa ay ansha'a abaakum aadam aabbihiin aadam ayaa ciidda laga abuuray dee mar haddii aabbaha asalkiisu ciiduu yahay adigana asalkaagu waa ciiduun wastacmarakum waxaanuu idinka yeelay kuwa camiro fiihaa arlada wuxuu alla idinka yeelay kuwa arladii camira ama wuu idinku camiray arlada ay jacalakum cumaaran fiihaa ee fastakfiruuhu ilaahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu dabeed u toobadkeena ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa usoo noqda waayo ina rabbii rabbigay qariibun mid dhow weeyaan oo mujiibun ducada aqbaloo ajiiba qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada marjuwaa mid la rajeeyo oo loo hanweyn yahay oo aanu doonanaba inuu annaka hormood noo noqduu noo taliyo ayaabad ahayd qabla haadaa hadalkan hortii mid rajo weyn laga qabaad ahayd atanhaana ama waxaad noo diidaysaa an nacbuda inaanu caabudno maa yacbudu waxay caabudayaan aabbaa'unaa aabbayaashu waxay caabudayaan miyaad annaka noo diidaysaa cibaadadooda wa inanaa annagu la fii shakin shaki ayaanu kaga sugannahay saalixow mimaa kii tadcuuna aada noogu yeedhayso ilayhi maaga shakigaasoo muriibin shaki kale wax kusii rida macnaha waxaanu ku sugannahay shaki shaki kale kusii gelinaya oo muriibku waa min araaba wuu shaki geliyey marka waa shaki shaki ku dhex jira qaala waxau ihi markaa saalix yaa qowmi reetulkayow ara-aytum bal ka warama in kuntu haddii aan ahaaday calaa bayina xujo cad korkeed haddaan ku suganahay xujadaa cadoo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo wa aataanii alla uu siiyey minhu xaggiisana uu iga siiyey raxmatan naxariis oo nebinimada ah faman yansurunii yaa iiga hiilinaya oo iiga gargaaraya min allaahi ay min cadaab illaah ilaahay cadaabkiisa ayaa iiga gargaaraya in casaytuhu haddaan caasiyo haddaan caasiyo oo waxaad doonaysaan aan yeelo yaa ilaahay xaggiisa iiga difaacayo oo wax iiga taraya famaa tasiiduunanii iima kordhinaysaan hayra takhsiirin ay hayra khasaarin wa halaag waxaan khasaare iyo halaag ahayn ii kordhin maysaan wa yaa qowmi reetolkayow haadihi tani naaqatullah ilaahay hashiisii weeyaan lakum idinkaanay idiin sugnaatay aayatan xaalo ay tahay astaan iyo calaamad weyn oo waxa weeyaan tusinaysa nebinimadaydu inay run tahay waa mucjiso ilaahay idiin soo saaray efadaruuhaa iskaga taga hashan oo iska daaya ta'kul ha iska daaqdee fii ardi illaah ilaahay dhulkiisaa ballaadhan ha iska daaqdee daaya oo walaa tamasuuhaa ha ku taabannina bisuu'in xumaan ha ku taabannina oo macnaha ha dilinoo ha gowracina weeyaan xumaantu oo fa yaakhudakum haddii aada xumaan ku taabataan uu idin qabto waa jawaabkii haddaad taabataan uu idin qabto cadaabun cadaab uu idin qabto cadaabkaasoo qariibun dhow macnaha mar alla markaad xumaan ku taabataan cadaab idiin dhow oon idinka dheerayn baa markaaba idinku dhacaya ee iska ilaaliya facaqaruuhaa waa dad dee halaag iyo cadaab loogu dawgalay oon joogsanayne facaqaruuhaa way boqnogooyeen macnaha waa gowraceen oo fa qaala dabeed saalix wuxuu ku yidhi tamatacuu sow maydaan boqnogoyn oo hashii maydaan dilin tamatacuu ku raaxaysta fii daarikum guryihiinna ama degaankiinna ku raaxaysta halaaata ayaamin maalmo saddex ah saddex maalmood baa laydiin qabtoo cadaab idinka hadhaye saddexdaa maalmood raaxaystoo sidaa doontaan u tamatuca daalika kaa la soo sheegoo cadaabkaa la ballan qaaday saddex maalin dabadii wacdun waa yabooh iyo ballanqaad ballankaasoo hayru makduubin mid la beeninayo aan ahayn waa ballan aan la beeninayn falamaa jaa'a markii uu yimid amrunaa amarkayagii cadaabku markuu yimid najaynaa waxaanu badbaadinay saalixaa nebi saalix ayaanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu saalix la jirhkiisa rumeeyey biraxmatin ay bisababi raxmatin naxariis sababteed baanu ku badbaadinay raxmadaasoo minaa annaka xaggayaga ka ahaatay wa min khizyi yowmi-idin maalintaa dulligeedii iyo hooggeediina waanu ka badbaadinay inna rabbaka rabbigaa nebi allow huwa rabbigaa alqawiyu ka xoogga iyo awoodda weyn iskale weeye alcasiizu ee cid walba isagu ka gacan sarreeye cidina aanay muquunin karin wa akhada waxa qabtay alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay alsayxatu qayladii baa qabatay oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaasimiina kuwo waxa weeyaan kuudkuududo oo jilbaha u daatay ay baarikiina cala arukab jilbaha kuwa u daatay oo guryahoodii ku baktiyoo naftu kaga baxday ayaa ay kulligood noqdeen kaan lam yagnow fiihaa kaantani waa mukhafafatun min ahaqiila isamkeeduna waa damiirka maxduufka ah oo kaan lam yagnow ay kaanahum waxabad moodaa lam yagnow inaanay kuba nagaanin fiihaa guryahooda dhexdoodii weligoodba degaankan inaan la degin oon cidi ku noolaan ayaaba la moodayaa sida mar keliya loo tirtiray loo dabargooyey allah waxau ihi alaa hooyaay inna hamuuda nimankii reer hamuud kafaruu way ka gaaloobeen rabbahum rabbigood waa ka gaaloobeen alaa hooyaay bucdan ay abcad allah alla ha fogeeyo bucdan fogeyn lihamuuda reer hamuud alla ha fogeeyo oo cadaabka alla ha ku durkiyo ama raxmadda alla ha ka durkiyo labadaba waa lagu fasiray alla waxau ihi walaqad jaaءat rusulunaa ibraahiima bilbushraa qaaluu salaama qaala salaam wallaahi laqad jaaءat way u timid rusulunaa kuwa yagaanu soo diroo malaa'igtii ihi ibraahiima ibraahiim ayay u yimaadeen malaa'igtaanu soo diray bilbushraa bushaaradii bay ula yimaadeen qaaluu waxaanay yidhaahdeen malaa'igta ibraahiim u bushaaraynaysaa salaaman ay nusallimu calayka salaaman ibraahiimo waanu ku salaamaynaa oo salaaman tan nusallimu oo nasbina saad usoo qadaraysaa ay nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa ibraahiimow salaam baanu ku salaamaynaa qaala waxau ihi ibraahiimna salaamun ay calaykum salaamun idinkana korkiina salaani ha ahaato oo salaantii buu u celiyey famaa labitha maba nagaanin ibraahiim an jaa'a xataa jaa'a ilaa uu la yimid bicijlin dibi dibigaasoo xaniidin ay maxnuudin la solay ama la dubay oon biyo lagu karin eh dabkaasuun lagu solay falamaa ra'aa markuu ibraahiim arkay aydiyahum gacmahoodii oo laa tasilu aan soo gaadhayn ilayhi dibigii uu soo solay nakirahum waa inkiray oo u aqoonsaday shaki ayaa galay waayo cuntaduu usoo dhigay bay cuni waayeen dema malaa'ig baa cunto cunta way ka caagan yihiin isagu se dee aadami buu moodayaa oo wuxuu usoo riyeeyeyba dee bani aadam buu u haystaa markaa markuu arkay gacantoodii oon soo gaadhayn cuntadii waa qoonsado waa inkiray wa awjasa waxaanu ka dareemay minhum xaggooda khiifatan cabsi oo naftiisii cabsibaa ku dhacdo uu ku qariyey qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii markay arkeen ibraahim inuu qoonsaday oo ka baqday laa takhaf ha baqanin ibraahiimow oo ha naga cabsan innaa annaga ursilnaa waxaa naloo soo diray ilaa qowmi luutin nebi luut qoomkiisii xumaanta falay ayaa naloo soo diray si aan u cadaabno wa mra'atuhu haweenaydiisuna ibraahiim qaa'imatun mid dultaagan bay ahayd haweenaydiisuna waa taagnayd oo dee way u adeegayso waa u khidmaynayso oo cuntada iyo wixii loo baahday u keenaysay fa daxikat way qosashay markaa haweenaydii nebi ibraahim ee saare la odhan jiray waa qosashay oo macnaha waxay ku qosashay farxad ay ku faraxsan tahay cadowgaa ilaahay ee la halaagayo waa qowmu luud eh fabasharnaaha dabeed waanu u bushaaraynay haweenaydii ibraahiim biisxaaqa isxaaq baanu ugu bushaaraynay inay dhali doonto wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana waxaanu ugu bushaaraynay yacquuba yacquub oo isxaaq dhali doono macnaha waxaa loogu bushaareeyey inanka ay dhali doonto iyo inankaasi inanka uu sii dhali doono inay labadaba arki doonto kaa ay dhashay iyo kaa ay iyada u noqon doontaba qaalat markaa waxay tidhi haweenaydii ibraahiim yaa waylataa alla hoogaygee ama shallaytadayda eh aalidu miyaan dhalayaa wa ana cajuusun aniga oo islaan gabowday ah wa haadaakana baclii odaygaygii ama sawjkaygii uu yahay shaykhan xaal uu yahay isaguna oday duqoo gaboobay inna haadaa kaasi la shay-un waa arrin cajiibun la yaab badan waa wax lala yaabo anigoo gaboobay iyo odaygaygii oo gaboobay maanta inaanu ilmo dhallo wax la yaab la weeyi qaaluu waxay ku yidhaahdeen malaa'igtii atacjabiina haweena yahay ma waxaad la yaabaysaa min amri illaah ma ilaahay amarkiisa ayaad la yaabaysaa oo siduu doonaba sameeya maxaad ula yaabaysaa raxmatullaah ilaahay naxariistiisu iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisa oo khayraadkiisa ihi calaykum korkiina ha ahaadaan ahla albeyti ya ahla beyti nubuwa beytka nebinimada ehelkiisiiyo yacni waa ahlu beyti nubuwa oo dee waa reer nebi ibraahim markaa waxay yidhaahdeen naxariis iyo barako korkiina ha ahaato guriga nebinimada ehelkiisow ama raxmatullaahi naxariistii ilaahay iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisu calaykum korkiina ay ahaadeen ahlalbeyti ayaa ahlalbeyt guriga nebinimada ehelkiisow innahu ilaahay xamiidun waa mid la mahadiyo majiidun oo sharaf iyo karaamo leh waxaynu weli ku dhex jiraa qisaskii ambiyada waxaa markaa darsigeennan caawa uu ka hadlayaa qisaskii nebi saalix iyo qowmkiisii tamuud dhex maray iyo qisadii nebi ibraahim iyo qisadii nebi luud oo dersiga aakhirkiisa aynu ku khatimi doono markaa saddexdaa nebi qisaskooda ayaa dersigeenna caawi uu ku saabsan yihi waxaa ugu soo horeeya nimankii reer tamuud oo la odhan jiray caadun ithaaniya oo caadun iluulaa iyo caadu thaaniya la yidhaahdaa oo kuwani waa caadu thaaniya reer tamuud caadun iluulaana waa ahlu kuwii ardulaxqaaf deganaa marka nimankaa reer hamuud waxaa loo diray nebi saalix calayhi salaam degaankoodu wuxuu ahaa bayna almadiinati washaam madiina iyo shaam dhexdooda ayay deganaayeen sidaa darteed ayaa nebigu sala allahu calayhi wasalam khaswadii tabuug markuu kusii socday guryahoodii lagu halaagiyo degaankooda waa sii maray waxaana bukhaariga ku sugan xadiidu bnu cumar inuu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam laa tadkhuluu calaa haulaai almucadabiin ilaa an takunuu baakiin fain lam takunuu baakiin falaa tadkhuluu calayhim laa yusiibukum maa asaabahum waxaa rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam nimankaa la cadaabee la halaagay degaankooda iyo guryahooda cadaabkiiyo cadhada alle ku soo degtay hagelina idinkoo ooyaya oo ku cibro qaadanaya mooyaane haddii aydaan ooyeyn oo kuwo ku cibro qaadanayo ooyaya aydaan ahayn ha u gelinaa nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam laa yusiibukum maa asaabahum si aanu idinku dhicin wixii ku dhacay markaa nebigu sala allahu calayhi wasalam markaa uu maray isagoo degdegaya si sariicoo degdega ayuu togoodii la odhan jiray waadi lqura waxa weeyaan alxijir walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin halkaa ay deganaayeen ee xijri la yidhaahdo waadi lqura tog la yidhaahdo ayuu ahaa magaciisa uu ahaa marka halkaa nebigu markii uu ku soo baxay degdeg ayuu togaa uga gudbay marka sunnadu waxa ay tahay meel lagu halaagay dad haddii lagu soo baxo inaan la gelin iyadoo la ooyayo oo weliba degdeg loo dhaafayo mooyaane si kale aan loo gelin laakiin maanta aakhiru zamaanka dadka qalbigu markuu qalalay dadka qaarkood dalxiis baabay isaga tagaan iyo damaashaad iyo sawirre inay isaga qaadaan wax meesha ka dhacayba ma oga kumana cibro qaadanaya nebi saalix reer hamuudkii loo diray markaa dacwadii tawxiidku ugu baaqay sida caadada ambiyaduba ay tahay dhammaantood oo waxa uu ugu bilaabay yaa qowm icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ree tolkayow ilaahay keligii caabuda ilaah xaq lagu caabudoon isaga ahayn idinma sugnaanine dabeed waxdaaniyada iyo tawxiidka loogu baaqay ayaa waxaa loo raaciye waxyaabaha ilaahay ku mutay keligii in la caabudo oo abuuristu ay ka mid tahay huwa ansha'akum min alardi wastacmarakum fiiha ilaahay waa ka arlada idinka abuuray oo aabbihiin aadam oo kaad ka soo jeedaan ah dee ilaahay ciiddaasuu ka abuuray kullukum liaadam wa aadamu khuliqa min tiin ilaahay waxaanuu idinka yeelay arlada kuwa camira oo tacmiirka arlada inaad degtaan oo ku nagaataan oo camirtaan ayaa ilaahay dhulka idiin keenay ee ilaahay dembi dhaaf weydiista oo u toobad keena waayo ilaahay waa mid idiin dhow oon idinka dheerayn idina aqbalaya qurbigu waa laba qurbun caam wa qurbun khaas qurbiga caamkii waxa weeye ka caamka ee ah ana allaha qariibun min jamiici khalqihi bicilmihi wa ixaatatih in ilaahay khalqigiisa oo dhan ugu dhow yahay ogaalka uu og yahay ee uu koobay kaasi waa qurbi caam ah oo gaal iyo islaam laga siman yihi qurbina waa qurbi khaas ah oo qurbiga khaaskiihi waa qurbullaahi caza wajalla min caabidiihi wa saa'iliihi binnasri waalijaaba waa ilaahay inuu u dhow yahay kuwa caabudaya ee ka cabsoonaya ee wax weydiisanaya uguna dhow yahay inuu u hiiliyo u aqbalo oo u ajiibo waana ta ilaahay ku tilmaamay aayadda alla uu yidhi waidaa sa'alaka cibaadii cannii fa inii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bi lacallahum yarshuduun nebi allow addoommadaydu hadday kaa weydiiyaan waan u dhowahay oo kama dheeri ka ibaryayana beryadiisa waa aqbalayaa hay rumeeyaan oo hay ajiibaan si ay u hanoonaan waa asbaabu ijaabati ducaa in la toosnaado alle la ajiibo waxyaabaha lagaaga aqbalayo ducada min mawaanici alijaaba waxyaabaha aan lagaaga aqbalayna waxaa ka mid ah dee inaad toosnaan weydo adoo alla baryaya waa min mawaanici ijaabati ducaa dabeed waxay yidhaahdeen intaa markuu saalix ku yidhi ya saalixu qad kunta fiina marjuwan qabla haada atanhaana an nacbuda maa yacbudu aabaa'una saalixow intaa waad nagala roonayd waxaad ahayd nin loo hawan yahay oo aanu isleenahaybay isagaa idin maamuli ma maantaad la timid waxay aabbayaashiin caabudayeen ha caabudina wa inanaa la fii shakin mima tadcuuna ilayhi muriid walle waxaad noogu baaqayso waanu ka shakisannahay oo waxaanu isku hallayn karra ma aha waa caadada duqaadda iyo jaahiliyada qofka in marka hore madaxa loo salaaxo laakiin mar alla markuu xaqa ku adimo ama tawxiidka dadka ugu baaqo ama sunnaha ugu yeedho in la yidhaahdo n nin wanaagsan baad hayde maxaa ku helay wanaaggu waa sunnada iyo tawxiidka maaha wanaaggu hawada dadka inaad waafaqdo waxaa laga yaabaa shaydaanku inuu kuu soo hoos galo oo yidhahdo wallaahi waa lagu jeclaayo ka yardaa tawxiidna ha ugu baaqine dariiqa ambiyada ku adkayso si kasta dadku hadday kuu caayaan ama kuu canaantaan ama kuu ceebeeyaan waxba kuuma hayaan ilaahay baa wax kuu haya marka waa dariiqii ambiyadaba lasoo mariyey qad kunta fiina marjuwan waxaa la leeyahay waanu kuu hanweyney maxaa kugu soo celiyo waxaanu caabudaynay mad wax kale ka hadashi marka yacni waxa weeye qofka muwaxidka ee dariiqa ambiyada hayee tawxiidka ku baaqaya intaa iyo in ka badanba waa la odhan laakiin dee adkaysi waa inuu yeesho oo u dulqaato inuu dadka ugu baaqo ilaahay tabaaraka wa tacaala xaqiisa inay xaqiijiyaan oo tawxiidullah ah waxa uu yihi reetolkayow bal hadda waxaa ka warantaan haddaan xujo cad ku suganahay ilaahayna nebinimo i siiyey yaa ilaahay iga celinaya haddaan caasiyoon idin raaco ilaan waxaan khasaare ahayn ii kordhin maysaane dabeed wuxuu u ye- ugu ugu baaquu u tilmaamay mucjizo caddaynaysa xujada cadow ku sugan yahay qaala yaa qowmi ara'aytum in kuntu calaa bayinati min rabbi bayinada lafteedii buu u caddeeyey waxyaabaha mucjizada caddaynaya nebinimadiisa oo waxa uhi yaa qowmi haadihi naaqat llaahi lakum aaya hal caadiya ma aha oo halaha kale la mid ah waa hal aayada waa hal mucjizo ah waa hal la yidhi idinka hawl idinkuma hayso dhibaato idinkuma hayso ceelkaa aad ka cabbaysaan lahaa shirbun walakum shirbu yowmin macluum iyaduna kal bay leedahay ay u aruurtay keligeed oo cabto idinkuna kal baad leedihiin ha isku khaldamina kalkeedana u daaya kalkiinana u aroora kalkaa ay cabbaysana caanaheeda ka dharga oo hashaa keliya qoomkaasoo dhan baa la yidhi waa idinku filantay ee caanaheeda maala oo cabba hana taabanina marka hashaa mucjizada ah nebi saalex wuxuu ku yidhi far ha saarina haddaa far saartaan oo dishaan markaaba cadaab baa idinku dhacaya walaa tamasuuha bisuu faya'khudakum cadaabun qariib laakiin dad meel loo wado dee la kari maayo facaqaruuha markiiba waa boqnogooyeen boqnogoynta kulligood may boqnogoyn laakiin ninka ay mufasiriintu magaciisa ku sheegeen qudaar qudaar bin saalif ninkaas ayaa dee seeftii intay u dhiibeen ay yidhaahdeen war boqnogo fanaadow saaxibahum fatacaataa facaqar marka ninkaa qudaar oo ashqal qowm ahaa reer hamuudkii ugu guul darrada iyo ayaanka darraa ee ugu nasiibka darraa ugu gaalnimada badnaa ayaa u kacay inuu boqnogooyo id inbacaa ashqaaha faqaala lahum rasuulu llahi naaqata allahi wa suqyaaha fakadabuuhu facaqaruuha markuu u kacay kii ugu guul darrada badnaa inuu boqnogooyo dabeed rasuulkii uu ku yidhi war hashan ilaahay iyo waraabkeeda iska daaya waa beeniyeen waanay boqnogooyeen oo sidaasay hashii ku dileen waxay culimmadu halkan yidhaahdeen mufasiriintu sida imaamu shinqiidba adwaaulbayaanka uu ku tilmaamayo iyadoo caaqirku uu nin keliya ahaa haddana kulligood baa loo nisbeeyey facaqaruuha way boqnogooyeen hadda ficilka ninka la mubaasharooday ee waxa weeyaan fuliyena hal nin buu ahaa waxaa loogu nisbeeyey dee inta kalena way isku waafaqeen oo fanaadow saaxibahum iyagaa u yeedhayba oo yidhi warkaali boqnogo markaa mar hadday isku wada raacsanaayeen kan ficilka la mubaasharoodee fuliyey iyo kuwan sacabka u tumayey way siman yihiin waayo waxay soo gelayaan qaacidada ah alraadi bilficli ka faacilih ninka ficilkii raallida ka ah ee ay ku heshiiyeen in arrintaa la sameeyo iyo kii sameeyey dee waa isku mid mar hadday ku heshiiyeenba sidaa darteed ayaa ficilka qofka midihii haba fuliye ee kulligood waa loo nisbeeyey facaqaruuhaa kulligood inay wada boqnogooyeen baa laga dhigay markii ficilkii dhacay ayaa saalix waxau ku yidhi tamatacuu fii daarikum alaaata ayaamin dalika wacdun hayru makduub sow maydaan dilin saddex maalmood baa haysataan oo cadaab idinka hadhay guryihiinna ku raaxaysta oo ku tamatuca saddexdaa maalmood sidaa doontaan u raaxaysta laakiin saddexdaa dabadood waxaa idiin imanaya cadaab la idiin ballan qaaday oo marnaba aan la baajinayn markii markaa amarkii alle uu yimid ayaa allah waxa uu badbaadiyey saalix iyo intii rumaysay daalimiintiina qaylo ayaa samada lagaga qayliyey oo malagii ayaa samada intuu kaga qayliyey qayladaasi waxay u sababtay nin walba halkuu joogay inuu ku baktiyu ku dhintay markaasaa guryahoodii iyagoo kuududa ay jilbaha u daateen oo dhintay kaan lam yaqnaw fiiha sidii waxaanay weligoodba degin oo meesha degaanba aanay ahayn oo kale siday u baabi-een oo loo dabargooyey kaan lam yaqnaw fiiha waxaa la yidhaahdaa ficilka haniya yaqnaa idaa aqaama bilmakaan haniya yaqnaa waa markuu meesha ku nagaado marka kaan lam yaqnaw fiiha waa sidii waxaanay weligoodba degaankan degin oonay ku nagaan waa sida raadkoodiiba loo tirtiray ee loo baabi'iyey ilaahay tabaaraka wa tacaala qisada nebi saalix iyo qoomkiisa halkaa markuu ku gebagabeeyey ayaa haddana halkan alla wuxuu inoogu tilmaamay qisadii nebi ibraahim ayaa halkan ka bilaabantay alla waxau ihi markaa walaqad jaaءat rusuluna ibraahima bilbushraa qaluu salaama qaala salaamu famaa labisa an jaaءa bicijlin xanii nebi ibraahim waxa u yimid malaa'ig loo soo diray malaa'igtaasi bushaaray ula timid bushaaraday ula timid waa laba midi waa qoomkii nebi luud dhibay ee faaxishada lagu ibtileeyey inay halaagayaan oo cadaabayaan waa bushaaro bushaarada labaadna ibraahim oo da ahaa iyo xaaskiisii saare oo da ahayd oo wax ubada aan lahayn inay ubad dhalayaanna way ugu bushaareeyeen isxaaq iyo isxaaq oo yacquub sii dhali doona taasina waa bushaarada labaad labadaa bushaaro ayay ula yimaadeen markii ay malaa'igtu u yimaadeen ibraahim way salaameen qaaluu salaaman ay nusallimu calayka salaaman isaguna salaamtii waa uga jawaabo qaala salaamun ay calaykum waxay culimmadu yidhaahdeen ilaan sunnadu waxay ahayd in haddii lagu salaamo tuka wanaagsan aad ugu jawaabto waidaa xuyiitum bitaxiyatin faxayuu biaxsana minha aw rudduuha ku salaama tii tuka wanaagsan ama iyadii u celiya marka waxay idhahdeen nebi ibraahim wuxuu malaa'igtii ugu jawaab celiyey salaantoodii salaan ka fiican siday kaga fiican tahayna waxa ay tahay iyagu waxay ku salaameen jumla ficliya salaaman ficil baa lagu nasbinaya ay nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa salaamun isaguna jumla ismiya buu ugu jawaabay jumle ismiya oo mubtadiya khabar ah oo ay calaykum salaamun waxaana culimmadu yidhahdeen luqada carabiga jumlada ficliyadii waxay faa'iideysaa cala atajadudi waalxuduud wax soo cusboonaanaya oo kolba dhacaya ayaa jumlada ficliyadu ay tilmaantaa jumlada ismiyaduna waxay tilmaantaa cala athubuuti waaddawaam wax sugan oo joogto ah dee shayga sugan een marnaba zuulayn iyo waxa soo cusboonaanaya kolba yacni soo kordhaya soo cusboonaanaya waxa haabidkee daa'imkee sugan ayaa ka awleysan oo ka adag marka jumlada ismiyada iyo xagga ta'kiidka iyo xagga hubuudka iyo dawaamka iyadaa kaga awleysan aljumla alficliya oo wax intuu zuulo soo kordhayo mar dambe imanaya oo soo cusboonaanaya iyo waxaan zuulaynba oo sugnaanaya dee waa kala mudan yihiin marka maadaama jumla ismiya uu ku jawaabay iyaguna jumla ficliya ay ku salaameen salaamta ibraahim baa ka wanaagsan tii malaa'igta oo ka sarraysa famaa labitha an jaa'a bicijlin xaniid halkaa waxaa ka muuqata nebi ibraahim calayhi salaam aadaabta martisooryada iyo diyaafada ee ugu qiimaha badan ciddii ugu horreysee jidaysee lagaga dayday ayuu ahaa ibraahim waayo ina ibraahiima kaana ummah ibraahim hormood ummad buu ahaa keligii towxiidka iyo khayrka o dhan lagaga daydo waxyaabaha lagaga dayday ka mid tahay marti wanaagga iyo sooryada wanaagsani marka alla wuxuu tilmaamay mar alla markuu malaa'igtii salaamay ay fadhiisteen famaa labitha an jaa'a bicijlin xaniid an culimada qaarkood waxay ku fasireen bimacnaa ilaa iyo xataa oo ma nagaanin ilaa uu keenay dibi lasoo solay weliba aayaadka kale siday tilmaameen faraaqa ilaa ahlihi fa jaa bicijlin samiin intuu ehelkiisii aayar xaggooda u ishuu u dusay iyagoon dareemayn ayuu dibigaa shilis ee lasoo waxa weeyaan dubay ama lasoo solay ayuu u keenay halkaa waxaa laga qaadanayaa aadaabta diyaafada iyo martisooryada inay ka mid tahay mar alla marka qofka martidu u timaado horta martisooryada inaanu ka raajin ee uu deg deg u sooriyeeyo wax ugu keeno waxa uu u keenayana inaanu dareensiin ee aayar intuu dusuu tartiib u baxo wuxuu ugu talagalay hortoodunu soo dhigo laakiin haddaad tidhaa maxaad u baahan tahay ama wax ma kuu keenaa taasi dee martisoorye maaha iska daabuu koodhna qofka intuu xishoodo waxba hayi keenin laakiin waa inaad isxilqaanto oo haddaad u loogaysood neef u qalayso iyo haddaad cunto kale u keenaysaba aayar tartiib intaad u baxdo wax u qalmoo ku habboon u keen famaa labitha an jaa'a bicijlin xaniid dabeed ibraahim calayhi salaam markii uu arkay gacmahoodii oo aan cuntadiiba soo gaadhay wuu qoonsado wuu inkiray waanu ka cabsoodo wuxuu yidhi wallaahi nimankani malaha waa niman shar u socdaba waayo qof la sooriyeeyey sooriyadii hadduu taaban waayo dee waad ka baqanaysaa markay malaa'igtii dareemeen ilayn waxay ugu yimaadeen markii hore suuro dhallinyaro qurux badan oo bani aadam ah oo marka hore ayaa suurada iyo qaabkay ugu yimaadeen oo ahaa malaa'igtani qaab aadami ah marka isagu wuxuu haystaa bani aadam malaa'iguma haysto dee malaa'igina cunto ma cunto marka markii ay taaban waayeene uu ka baqday ay arkeen inuu ka baqday ayay la hadleen oo ay yidhahdeen laa takhaf innaa ursilnaa ilaa qowmi luut waxay yidhahdeen ibraahiimow waxba ha cabsoonin waxaa naloo soo diray qoomkii nebi luud dhibay ee xumaanta sameeyey inaannu waxa weeyaan soo halaagno wa imra'atuhu qaa'ima haweenaydiisii saarana waa dul taagnaydoo dee way u adeegaysay martida fa daxikat markaa waa qosashay oo waxay ku faraxday cadowgii ilaahay in la halaagayo dabeed waxaa loogu bushaareeyey isxaaq inay dhali doonto isxaaqna uu yacquub sii dhali doono labadabana ay arki doonto goobjoogu noqon doonto dabeed waxay tidhi yaa weylataa haweenka waxa caadow ah yacni arrin lala yaabo ama kedis hadduu dhaco hoog iyo wax lamida inay u yeedhaan yacni hooggayga eh loomana jeedo inay weyl iyo dee halaag u yeedhanayse eh waa mimaa yajri cala alalsina uun oo waxaa looga jeedaa uun yacni tacajubkay la yaabtay shallaytadayda eh waa yaabe ma waxaan ilmo dhalayaa anuu maanta gaboobay odaygayguna uu gaboobay waa laba cilo anigii waxaanay qof gaboobay oo duqa odaygayguna waa ninkaa duqaysna gaboobay cilo saddexaadna aayaadka kalaa sheego cajuusun caqiim inay marka horeba islaan madhalaysa ahayd marka islaan duqa iyo oday duqa iyo qof madhalaysa sidee wax u dhali karaa ina haada la shayun cajiib waa wax lala yaabay tidhi dabeed malaa'igtii waxay ku yidhaahdeen atacjabiina min amri illaah iyagoo arrintaa ku canaananaya ma ilaahay amarkiisa ayaad la yaabaysaa haweenayahay sow ilaahay siduu doonaba yeelo ma aha facaalun limaa yuriid adigoo madhalaysaha adigoo da-aha iyadoo odaygaagu duq yahay ilaahay wuxuu doono dee maa shaa allahu kaan wamaa lam yasha lam yakun markaasay yidhaahdeen raxmat ullaahi wabarakaatuhu calaykum ahla albeyt dadka beytka nebinimada ku suganoo waa ree nebi ibraahime korkiina baraka iyo raxmad baa ahaatay inahu xamiidu majiid ilaahayna waa mid mudan in la mahadiyo sharaf iyo weynina leh allah waxau ihi subxaanahu wa tacaala wa arsalnaa ilaa hamuuda akhaahum saalixa wa arsalnaa waxaanu u diray ilaa hamuuda ree hamuud akhaahum walaalkood saalixa nebi saalix ayaanu u diray qaala waxau ihi saalix yaa qowmi ree tolkayow ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda maa lakum idinma sugnaanin min ilaahin macbuud xaq lagu caabuda hayruhu oon alla ahayniye huwa alle anshaakum wuxuu idinka abuuro oo idinka curiyey inshaagu waa abuurka bilowga ah ilaahay wuxuu idinka bilaabay abuurkiina min alardi arlada xaggeeda oo macnaha aabbihiin aadam ayuu arlada ka abuuray idinkuna isagaa kasii tafiiranteen dee asalkaagu hadduu ciid yahay adiguna ciidun baa tahay wastacmarakum ilaahay wuxuu idinka yeelay kuwa camira fiihaa arlada dhexdeeda kuwa camira ayaa alla idinka yeelo waa idinku camiray ee fastakfiruuhu ilaahay dembi dhaaf weydiista uma tuubuu ilayhi dabeed ilaahay xaggiisa u noqda waayo ina rabbii rabbigay qariibun waa mid idiin dhow mujiibun oo ducada aqbala qaaluu waxay yidhaahdeen yaa saalixu saalixow qad kunta waxaad ahayd fiinaa dhexdayada hore waxaad u ahayd qad kunta waxaad ahayd saalixow fiinaa dhexdayada marjowaa mid la rajeeyo oo loo hanwan yahay ayaad ahayd qabla haadaa kani hortii hadalkan intaanad ku hadal ka hor nin dhexdayada aada loo rajeeyo oo wax weyn lala maagan yaho oo lala damacsan yahaad ahayd atanhaanaa ma waxaad noo diidaysaa saalixow an nacbuda inaanu caabudno maa yacbudu waxay caabudi jireen aabbaa'unaa aabbayaashayo wa inanaa annagu la fii shakin shaki ayaanu ku sugannahay saalixow oo mimaa kii aanu ka shakisannahay tadcuunaa aada noogu baaqayso ilayhi isaga shakigaasoo muriibin shaki kale kusii dhex rida yacnii shaki shaki ku gelinaya ayaanu kaga sugannahay waa shakun fii shakin shaki shaki kale kugu sii dhex ridaya qaala waxau idhi markaa saalix yaa qowmi ree tolkayow ara'aytum bal ka warrama in kuntu haddii an ahaaday calaa bayina xujo cad haddaan korkeeda ku suganahay xujadaa cadoo min rabbii rabbigay xaggiisa ka ahaatay oo wa aataanii alla uu siiyey minhu xaggiisa uu iga siiyey raxmatan naxariis oo nebinimada ah faman yansurunii yaa iiga gargaaraya min allaahi min cadaabi illaah ilaahay cadaabkiisa ayaa iiga gargaaraya in casaytu haddii aan caasiyo oo sidaa doonaysaan aan yeelo famaa tasiiduunanii iima kordhinaysaan hayra takhsiirin waxaan khasaare ahayn ii kordhin maysaan wayaa qowmi reetolkayow haadihi tani naaqatullah waa hashii ilaahay hal walba ilaahay baa leh maxaa tan loogu aaneeyey gaar ahaan waxaa la yidhaha idaafadani waa khaasoo waa idaafatu tashriif oo khalqigoo dham iyagoo addoommo ilaahay ah haddana ambiyada ilaahay addoommadaydii markuu leeyahay waa idaafo khaasa waa cubuudiya khaasa waa kuwa ilaahay si dhaba u caabuda marka makhluuqaadkoo dhan isagoo ilaahay u leeyahay haddana hashan waxaa loogu tiiriyey hashani sharafta ay dheer tahay halaha kale ama geela kale waayo dee hal mucjizo ahayd oo aayad ilaahay oo ka duwan waxa weeyaan halaha kale wa yaa qowmi reetolkayow haadihi tani naaqatullah ilaahay hashiisii weeyi oo lakum idinka idiin sugnaatay aayatan xaal ay tahay astaan iyo mucjizo calaamad u ah waxa weeyaan nebinimadeyda iyo runnimadeeda efadaruuha hashan isaga tagoo iska daaya ta'kul ha daaqdee fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa ha iska daaqdee daaya oo walaa tamasuuhaa ha ku taabannina bisuu'in xumaan ha ku taabannina oo ha gowricin oo ha dilina oo fa yaakhudakum haddaad xumaan ku taabataan dee markaa uu idin qabto cadaabun cadaab uu idin qabto cadaabkaasoo qariibun idin dhow hashaa ha taabannina oo ha dilina si aan cadaab dhowe idinku dhicin macnaha waxaa loo caddeeya hadday taabtaan cadaab degdegii inuu kusoo degayo alla waxau ihi facaqaruuhaa dabeed way boqnagooyeen hashii oo waa dileen fa qaala markaa saalix waxa uu ku yidhi tamatacuu raaxaysta fii daarikum guryihiinna dhexdooda ku raaxaysta ama magaaladiinna dhexdeeda ku raaxaysta ama waa degaankii ama nin walba waa daartiisii labadaba waa layidhi tamatacuu ku raaxaysta fii daarikum degaankiinna iyo magaaladiinna ama fii daarikum guryihiinna dhexdooda ku raaxaysta oo nin walowba gurigaaga isaga tamatuc halaathata ayaam maalmo saddex ah saddex maalmood ayaa cadaab idinka hadhee sidaa doontaan u raaxaysta nin la yidhi saddex isho kadib baa lagu cadaabaya dee muxuu raaxaysan siday u taagnaayeen warwar unbaa naftu ka baxdee alla waxau ihi daalika wacdun hayru makduub daalika cadaabkaas laydin yaboohay wacdun waa ballanqaad ballanqaadkaasoo hayru makduubin mid la beeninaya aan ahayn falamaa jaa amrunaa amarkayagii markuu yimid najaynaa waanu badbaadinay saalixan nebi saalix waanu badbaadinay iyo waladiina kuwii aamanuu rumeeyey macahu isaga la jirkiisa rumeeyey biraxmatin bisababi raxma naxariis sababteed baanu ku badbaadinay naxariistaasoo minaa annaka naga ahaatay wa min khizyi yowmiidin maalintaa la halaagay reer saalix cadaabkiisii iyo dulligii iyo hooggiisiina waa ka badbaadinay oo qowmu saalix yacnii qoomkaa nebi saalix loo diray nimankaa reer hamuud maalintaa la halaagay halaageeda iyo dulligeeda dee waanu ka badbaadinay saalix iyo intii rumaysay inna rabbaka rabbiga huwa rabbiga alqawiyu waa ka xoogga iyo awoodda badan alcasiizu ee qaalibkan cidna beegsan karin wa akhada waxa qabtay alladiina kuwii dalamuu dulmiga falay assayxatu qayladiibaa qabato samadaa malagii uga qayliyo uga dhawaaqay yacni xagga saraa lagaga qayliyey oo fa asbaxuu dabeed waxay noqdeen fii diyaarihim guryahooda dhexdoodii waxay ku noqdeen jaasimiina kuwa kuududo oo jilbaha u daatay kaan lam yaqnow fiihaa kaannahum waxabad moodaa iyaga lam yaqnow sidii kuwa aan ku nagaaninba fiihaa guryahooda dhexdooda ama degaankooda weligoodba kuwa aan deginoon halkan ku nagaan ayaabad moodaa sida loo baabi'iyey raadba kama hadhin alaa hooyaay inna hamuuda nimanka reer hamuud kafaruu waa ka gaaloobeen rabbahum rabbigood alaa hooyaay bucdaa ay abcad allah ilaahay ha fogeeyo bucdan fogeyn lihamuuda nimankaa reer hamuud alla ha fogeeyo walaqad jaaءad rusulunaa ibraahiima bilbushraa qaaluu salaama qaala salaam wallaahiyo laqad jaa-at waxa u timid rusulunaa rusushaydii aanu soo dirree malaa'igtayada ahayd ayaa u timid ibraahiima ibraahiim bilbushraa bushaaradii bay ula timid qaaluu waxay yidhaahdeen markaa salaaman ay nusallimu calayka salaaman waanu ku salaamaynaa ibraahiimow qaala isaguna waxa uu ku yidhi salaamun ay calaykum salaam idinkana korkiina salaani ha ahaato waan idin salaamay famaa labisa maba nagaanin ibraahiim an jaa-a inuu la yimid bicijlin dibi xaniidin la solay markiiba dibi shilis oo solan oo uu dab ku soo duwan biyo lagu karin ayuu soo hordhigay hilibkana waxaa la yidhaha ka biyaha lagu kariyo iyo kaa solaygaa ka solaygaa ka sarreeya famaa labisa maba nagaanin ibraahiim an jaa-a xataa jaa-a ilaa uu la yimid bicijlin dibi dibigaasoo xaniidin ay maxnuudin la solay falamaa ra'aa markuu arkay ibraahiim aydiyahum gacmahoodii oo laa tasilu aan gaadhayn ilayhi dibigii uu keenay nakirahum nakirahum waa inkiray arrinkoodii waa garan waayo waa qoonsaday wa awjasa waxaanu ka dareemay minhum xaggooda khiifatan cabsi cabsi buu ka dareemay oo wuxuu yidhi malaha nimankani shar bay u socdaan qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf ibraahiimow ha cabsanin innaa anagu ursilnaa waa nala soo dirayoo ilaa qowmi luutin nebi luud qoomkiisii inaanu halaagnaan naloo soo diray wamra'atuhu haweenaydiisuna qaa'imatun mid dultaagan bay ahayd oo u adeegaysay oo fadaxikat dabeed waa qososhay iyadoo ku faraxsan cadaabkaa qowmu luud fabasharnaahaa dabeed waxaanu ugu bushaaraynay haweenaydii nebi ibraahim biisxaaqa isxaaq inay dhalaysaanu ugu bushaaraynay wa min waraa'i isxaaqa isxaaq gadaashiisana waxaanu ugu bushaaraynay yacquuba yacquub oo isxaaq dhali doono qaalad markaa waxay tidhi saari waa haweenaydii nebi ibraahime yaa weylataa alla shallaytadayde aalida oo miyaan dhalayaa walxaal ana anigu cajuuzun islaam weyn oo gabowde aan ahay wa haadaakana baclii sawjkaygii uu yahay shaykhan xaal uu yahay isaguna oday gaboobay waxa kaloo u dheeray dee cajuuzun caqiim madhalaysna ay ahayd waxay tidhi inna haadaa walee arrinkani la shay-un arrin weeyi kaasoo cajiibun lala yaabo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii atacjabiina ma waxaad la yaabaysaa min amri illaah ilaahay amarkiisa miyaad la yaabaysaa raxmatullah ilaahay naxariistiisa iyo wa barakaatuhu barakooyinkiisa waa khayraadka ilaahay ee faraha badane calaykum korkiinna ha ahaato ahla albeyti ya ahla albeyt beytka nebinimada ehelkiisa deganow korkiinna khayrka iyo barakadaasi ha ahaato oo jumlada ducaa'iye laga dhigo ama way ahaatay oo khabariya laga dhigo waayo innahu ilaahay xamiidun mid la mahadiyo weeyi majiidun oo sharaf badan falamaa dahaba can ibraahiima arawcu alrawcu ra-da marka la kor dhabo waa alkhawfu walfazac waa cabsida iyo argagaxa haddii la godo la ydhaa alruucu waa qalbiga oo xadiidkii nabigu sala allahu calayhi wasalam waa kii ahaa ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci annahu lan tamuuta nafsun xataa tastakmila risqaha wa ajalaha fattaquu llaha waajmiluu fi alab waxaa malakuljibriil waxa weeyaan qalbigayga ku afuufay ama uu waxa weeyaan u waxyooday inaanay nafina dhimanayn ilaa arsaaqadeediiyo ajasheeda ay oofsato ee alla ka baqa oo sidaad rabbi wax uga doonaysaan hagaajiya oo wanaag iyo xalaal wax ku doono xaaraan wax ku doonina marka shaahidku waxa weeyi ina ruuxa alqudusi nafatha fii ruuci wa bidami ra waa qalbiga laakiin haddii la yidhaahdaa rawc waa alkhawfu walfazac marka fadxada iyo damada ayaa lagu kala saaraa alrawcu waruucu allah waxau ihi falamaa dahaba markuu ka tegay can ibraahiima nebi ibraahim alrawcu argagaxii iyo cabsidii oo wajaa-athu ay u timid waxa weeyaan ibraahim albushraa bishaaradii markay u timid yujaadilunaa waxaad usoo qadartaa ficil afcaalu shuruuc oo akhada yujaadiluna akhada wuxuu gudagelay ibraahiim markii bushaaradii u timid yujaadilunaa inuu nagula doodo fii qowmi luutin fii sha'ni qowmi luut qowmkii nebi luud arrinkooda inuu nagala dooduu nagala dacwiyo ayuu bilaabay oo markaa aada akhada usoo qadartay akhada yujaadilunaa wuxuu gudagalay inuu nagala doodo ama yujaadilunaada markaa in maadi lagu awilo ay jaadalana wuu nagala dooday si ay jawaab ugu noqoto lamaada waayo ina ibraahiima nebi ibraahim la xaliimun waa mid dulqaad badan awaahun oo khushuuc badan muniibun oo rabbigii u noqda yaa ibraahiimo ibraahiimow acrid isaga jeedsa ayaa lagu yidhi malaa'igtii waa la hadasho waxay ku yidhaahdeen yaa ibraahiimu ibraahiimow oo waqiila lahu usoo qadar waxaa lagu yidhi marka intaasi dhacday yaa ibraahiimu ibraahiimow acrid isaga jeedso can haadaa doodani reer luud aad ka doodayso ka jeedso waayo inahu shaanigiiyo arrinku waxa uu yahay qad jaa amru rabbik rabbigaa amarkiisii waa yimid cadaabkii reer luud loogu talagalay ilaahay waa amray oo waa yimid wa inahum iyaga aatiihim waxa uu iman doonaa cadaabun cadaab cadaabkaasoo hayru marduudin aan laga celinayn waa hubaal cadaab inuu ku dhacaye dooda jooji walamaa jaa-at markay u timid rusulunaa rusushayadii aanu soo dirray waa malaa'igtii ah luuta nebi luud markay u yimaadeen sii a waa la murugogeliye luud bihim bimajii'ihim bisababi majii'ihim imaatinkay rusushaasi u timid sababteedii waa lagu murugogeliyey wadaaqa waanu cidhiidhiyoomay luud bihim bisababihim sababtoodana waa la cidhiidhiyoomo diiqad buu galay darcan ay sadran xagga laabta iyo qalbiga waa ka diiqadooda waa ka cidhiidhiyoomay ama darcan ay daaqatan xagga taagta iyo awoodda waa cidhiidhiyoomay wa qaala waxaanuu yidhi haadaa kani yowmun waa maalin maalinkaasoo casiibun adag walle maanta waa maalin adag wa jaa-ahu waxa uu yimid luud qowmuhu qoomkiisii baa u yimid yuhracuuna iyadoo la dedejinayo ilayhi xaggiisa loo soo dedejinayo oo xumaanta iyo faaxishada ay doonayaan aad mooddo dabada in laga riixayo laga wado siday u yaacayaan oo si caadiya u socon wa min qablu ay wa min qabli majiici rusul rusushan la soo diray waa malaa'igtae imaatinkooda hortoodna kaanuu waxay ahaan jireen qowmu luud yacmaluuna kuwa sameeya asayi'aati xumaanaha ayaa ay samayn jireen oo ragga in wax loo doonto ah qaala waxau yidhi markaa luud yaa qowmi reertolkayow haa ulaa'i kuwani banaatii hablahaygii weeyi oo hunna iyaga ayaa adharu idin daahirnimo badan lakum idinka ee fatasawajuuhunna guursada xumaan ku sameeya maahee waa haweenka ama hablaha idiin roon oo idiin nadaafad badane dee guursada oo xalaal baahidiinna ku guta oo fattaqullah ilaahayna ka cabsooda oo walaa tukhsuuni ha igu fadeexadaynina fii dayfii martidaydana ha igu fadeexadayninoo ha igu dulaynina alaysa miyaanu ahaanin minkum idinka maanu idinka mid ahaanin rajulun nin ninkaasoo rashiidun caqliloo hanuunsan war nin waxgaradii miyaanu idinka mid ahayn oo war ka daaya yidhaahdo o idin qabta qaaluu waxay ku yidhaahdeen laqad calimta waad ogaatay luutow maa lanaa inaanu noogu sugnaanin fii banaatika hablahaaga min xaqin ay xaajatin wa shahwa wax baahi iyo dareen iyo dan inaanaan dumarka ka lahayn waad ogtahay wa innaka adigu luutow la taclamu waad ogtaho waad garanaysaa maa nuriidu waxaanu doonayno waadna garanaysaa qaala waxa uu yidhi markaa luud low anna lii bikum quwa wuu calaacalay markaa luud markaasay malaa'igtu la hadli doontaa markuu calaacalay waxa uu luud yidhi low anna lii bikum quwa alla miyaan awood idin helo waxaa la yidhaha lowdani waa bimacnaa layta fi tamanii waa laytadii tamaniga iyo waxa weeyaan calaacalka tilmaamaysay ayaa lagu awilayaa lowdan waxa uu idhi markaa luud low anna lii alla ma ii sugnaato bikum oo idinka aan ay igu sugnaatoon idin helo quwatan xoog alla miyaan xoog iyo awood iyo itaal maanta idin helo aw aawii ama aan ku tiirsado ilaa ruknin tiir tiirkaasoo shadiidin yacni adag miyaan maanta xoog idiin helo ama tiir adag ku tiirsado alla miyay taasi dhacdo qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii markay arkeen dee rasuulkii inuu werwaru u calaacalay ayaa qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii yaa luutu luutow innaa annagu rusulu rabbik rabbigaa kuwuu soo diray baanu nahay malaa'ig baanu nahay lan yasiluu ku soo gaadhi maayaan ilayka adiga luutow annaka iska daaye adaanay far ku saari karay ee fa asri la guuragal luutow biahlika ehelkaaga la guuragal biqicin qayb oo min alleyli habeenka ka mid ah wakti habeenka ka mida intaan waagu beryin la guuragel ehelkaaga iyo atbaacdaada meesha ayaan waa kuugu beryin oo walaa yaltafid yaanu soo daymoonin oo xagga dambe aanu soo milicsan minkum xaal uu idinka idinka mid yahay axadun qofna yacnii nimankan la halaagayo qofna yuu soo daymoonoo xagga dambe aanu soo eegin ilaa imra'ataka haweenaydaada mooyaane oo inahu shanigu waxa uu yahay musiibuhaa iyada waxaa haleelaya maa asaabahum wixii qoomka helay qowmu luud wixii helay ayaa iyada helaya way soo daymoon waanay halaagsami oo waa la halaagayaa inna mawcidahum nimanka ballankooda la halaagayaa ay mawcida halaakihim inna mawcida halaakihim ballanta iyo wakhtiga halaagooda loo qabtay asubxu waa goortaa waa berigee subaxa alaysa miyaanu ahaanin asubxu subxi biqariibin mid dhow falamaa jaaa markuu yimid amrunaa amarkayagii markuu yimid halaagu jacalnaa waxaanu ka yeelay caaliyahaa degaankii iyo guryihii nimankii reer luud xaggeedii sarraysay waxaanu ka yeelay saafilahaa xaggeedii hoosaysay oo caaliyahaa waxaad u celisaa quraa qowmi luud macnaha jacalnaa waxaanu ka yeelay caaliyahaa ay caaliya quraa qowmi luud magaalooyinkii reer luud xaggoodii sare waxaanu ka yeelnay saafilaha xaggeedii hoose oo inta kor loo qaaday ayaa lasoo afgembiyo o lasoo yacni dhinaca kale laga soo rogay dhagaxaanna sida roobka lagaga dhigay oo lasoo raaciyey wa amtarnaa waxaananu ku roobaynay oo ku da'siinay calayhaa waxa weeyaan magaalooyinka quraa qowmi luud korkooda waxaanu ku da'siinay oo ku roobaynay xijaaratan dhagaxaan dhagaxaantaas oo min sijeelin dhoobe la dubay ah qalaylkiiyo adayga siday u adag tahay dhoobadaasoo manduudin laysku dul raseeyey ama israacraacsanoo sida dhibica roobka iska daba imana soo isdaba taagan dhagaxaantaasoo musawamatan la calaamadiyey cinda rabbik rabbigaa agtiisa laga soo calaamadiyey oo qof walba dhagaxa lagu dhufanayo lagu soo calaamadiyey isagoo loo asteeyey ama cadaabka calaamadiisii ay ku taalloo lagu calaamadiyey allah waxau ihi wamaa hiya xijaaradaa iyo dhagaxaantaasi may ahaanin iyo cuquubadaa qowmuluud ku dhacday bibaciidin mid ka durugsan min aldaalimiina kuwa daalimiinta ah cid kastoo daalimiin ah cuquubada kuwaa ku dhacday kama dheeree waa u dhowdahay waxaa kaloo lagu fasiray in hiyada loo celiyo quraa qowmi luud oo la yidhaahdo wamaa hiya magaalooyinkaa qowmu luud ee la baabi'iyey may ahaanin bibaciidin kuwo ka fog min adaalimiina daalimiintan oo gaaladan quraysheed kama fogee way u dhow yihiin oo way ku cibro qaadan karaan magaalooyinkii qowmu luud lagu halaagay haadihi alaayaat waxaa ku sugan tatimatu qisati ibraahim calayhi asalaam maca qisati luud maca qowmih waa dhammaystirkii qisadii nebi ibraahim iyo qisadii waxa weeyaan nebi luud iyo qoomkiisa ayay aayaadkani sii dhammaystirayaan nebi ibraahim markii argagaxii uu ka tegey ila markii hore waa ka cabsoodo wuxuu yihi nimankan aan waxba cunayn malaha shar bay u socdaan laakiin markay u sheegeen malaa'ig inay yihiin ee uu gartee uu degay ee cabsidii ka baaba'day bishaaradiina u timid ee la yidhi adigana ilmaa laguugu bishaaraynayaa qowma luudna waa la soo halaagayaa ayaa waxa uu gudagelay ibraahim inuu malaa'igtii kala doodo arrinka qowmu luud doodda uu la galay malaa'igta halkan laguma sheegin laakiin aayaddii suuratulcankabuud ayaa lagu qeexay oo alla waxa uu yidhi qaaluu innaa muhliku ahli haadihi alqaryati ina ahlahaa kaanuu daalimiin waxay yidhaahdeen dadka magaalooyinkan ku nool waanu halaagaynaa waa quraa qowmi luude waayo waa daalimiin qaala ina fiiha luuta doodii ibraahim waa taa markaasuu yidhi oo luud baa ku noole sideed u halaagaysaan qaaluu naxnu aclamu biman fiiha lanunajiyanahu wa ahlah waxay yidhaahdeen waanu ognahay cidda ku sugan isaga iyo ehelkiisaba waa badbaadinaynaa ila imra'atahu kaanat min alghaabiriin haweenaydiisaa inkaar qabtada a mooyaane waxa weeyaan isaga iyo ehelkiisa kalaba waanu badbaadinaynaa iyo wixii rumeeyey oo waxay la mid tahay aayaddii kale fa akhrajnaa man kaana fiiha min almu'miniin famaa wajadnaa fiiha hayra beyti min almuslimiin wixii muuminiin ahayd waanu ka saaray guri muslima mooye wax kalena kamaanaan helin waxay culimmadu yidhaahdeen waa gurigii luud iyo ehelkiisa iyo intii rumaysee farakutiriska ahayd marka dooda halkan lagu tilmaamay yujaadilunaa fii qowmi luutin waa taa cankabuud lagu sheegay oo waxay ahayd inuu yidhi dee luud baa jooge sideed u halaagaysaan malaa'igtiina waxay ugu jawaabtay cidda ku jirta waanu ognahay waananu badbaadinanaa luud iyo ehelkiisaba waxaa lagu sababeeyey dooda ibraahim ina ibraahiima laxaliimun awaahum muniib maxaa ku kalifay nebi ibraahim inuu malaa'igta kala doodo arrinka qowmuluud iyo halaagooda in dib loo dhigo waayo wuxuu ahaa mid dulqaad badan oo had iyo jeer aada u jecel xataa ciddii dembaabta inaan deg deg looga aargoosan ama aan wax loo yeelin waxa uu ahaa mid noqod badan oo khushuuc iyo isdhuldhig iyo tadaruc badan taasaa ku kaliftay inuu arrinka qowmu luud kala hadlo malaa'igta waxa weeyaan markaa luudna nebi ibraahim adeer buu ahaa oo waxa weeyaan adeer ayuu u noqonaya luud labadoodubana ciraaq bay ka soo wada hijroodeen ardu shaam iyo beytulmaqdis hareerihiisa ayaanay rasul ka ahaayeen labadooduba quraa qowmi luudna luud halka magaalooyinkaa loo diree uu joogay qoomkiisu ay ku noolaayeen magaalada saduum la yidhaahdo ayaa ugu weyneyd oo tii malaa'igtu ay ugu timid ah dabeed malaa'igtii waxay ku yidhaahdeen ya ibraahimu acrid can hada inahu qad jaaa amru rabbika wainahum aatiihim cadaabu hayru marduud ibraahimow doodan jooji amarkii ilaahay waa yimid nimankanna waa la halaagayaa cadaabkoodana dib loo celin maayo dabeed malaa'igtii markay luud u timid siia bihim wadaaqa bihim daraca aad buu u murugoodo waa diiqadooda oo sababtu waa maxay malaa'ig baaba u timide dee isagu malaa'ig muu mooday waxay ugu yimaadeen niman dhallinyar ah oon gadh lahayn oo quruxda iyo dhalaalka la yaabo qoomkiisan inkaartu ku dhacdayna dee rag lama tusi jirin dhallinyarna kaba sii daran marka wuxuu aada uga murugooday nimankaa dhallinyartee martida u ah iyo foolxumaday qoomkiisu yaqaaneen inaanay marnaba badbaadinayn taasuu aada uga xumaaday haweenaydiisan inkaar qabtadiina waxay ahayd iyadaaba soo sheegi jirtay waxay culimmadu yidhaahdeen maalintiina qiiq bay shidi jirto waa afgarasho waa la joogaa habeenkiina dab iftiinka ay soo arkaan marka waxaa loo halaagayba inkaar qabto sidaasay ahaydoo qoomkiisa foolxumada ku caanbaxay ayay hoosta kala socotay marka markiiba qoomkiisii waa yimaadeen yuhracuuna ilayh waxaa laga cabiray lama odhan way degdegayaan iyadoo la dedejiya dabada in lagaga jiraa la moodaa sida u yaacayaan yacni foolxumada iyo shahwada xaaraantee eryasa ayaa la tilmaamaya wa min qablu kaanuu yacmaluuna sayi-aat malaa'igtaasi intaanay uba imanna dee waxay ahaayeen kuwo xumaantan caan ku ah iyo dhaqan xumada nebi luud waxa uu ku yidhi yaa qowmi haaulaa'i banaatii hunna aharu lakum faataquu llaha walaa tukhsuunii fii dayfii alaysa minkum rajulu rashiid qoomkaygiiow kuwani waa hablahaygii iyagaa idiin tahaaro badan ee guursada weeyaan macnuhu maaha inuu xumaan ugu fasaxayo laakiin waxa weeyi haweenkan guursada iyagaa idinka tahaaro badan qurunka iyo foolxumada ragga aada la doonanaysaan waxay culimmadu ku fasireen banaatii laba midkood ama waa banaatu sulbi waa habluhu isagu dhalay nebi luud oo wuxuu leeyahy hablahaygan guursadoo xalaal waxa weeyaan dee xaajadiina ku guta waxaa kaloo noqon kartaa banaatu qowmi luud ummadii loo diray oo dhan hablahoodii inuu ujeedo lianna annabiya liummatihi bimansilati alwaalid waayo nebigu ummadiisa wuxuu u yahay sidii aabbo oo kale marka inuu u jeedo hablaha qoomkan oo dhan ay dhaleen haweenkaa guursada oo ragga iska daaya iyo inuu u jeedo hablahaygan guursada oo raggan iska daaya hanay fadeexadaynina nin caqli iyo garaad lihi miyaanu idinku jirin oo ka daaya odhanaya waxay yidhaahdeen waa niman inkaari ku dhacdaye annaku hablahaagan iyo dumarka iyo dumarkaba wax xaajo iyo dan aanu ka leenahay maba jirto waxaanu doonaynana waad garanaysa markaasuu luud calaacalay waxa uu yidhi low anna lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid alla miyaan maanta xoog iyo awood helo ama reer adag maan ka soo jeedo si waxa weeyaan aan maanta idinka aarsado oo aan waxa weeyaan martidayda u difaaco waxay culimmadu yidhaahdeen nebi nebi luud calayhi salaam dee kurbada iyo culayska helay dartii wuxuu u jeeday low ana lii bikum quwatan aw aawi ilaa ruknin shadiid wuu garanayaa awoodda iyo quwada alle eh laakiin wuxuu u jeeday alquwatu daahira xoog muuqda oo macnaha reer adag oo ila joogoon ka dhashay ama xoog anuu aan leeyahay labadaasi hadday jiraan waan iska kiin celin lahaa taasuu isagu ujeedaa rasuulkuna waxau yihi sal اllahu alayh waslm nebi maxamed kamaa fi saxiix اjaamici min xadiidi abi hurayra wuxuu yihi raxima allahu luuطan kaana yaأwi ilaa ruknin shadiid nebi luud allaha u naxariisto markuu lahaa miyaan tiir adagoon ku tiirsada helo kaana yawi ilaa ruknin shadiid tiir adag buu ku tiirsanaa macnaha wuxuu ujeedaa dee waa allah ijcal yadayka bixabli اllaahi muctasiman fainahu ruknu in khaanadka arkaanu markay kugu adkaato xadhigga ilaahay ku tuntunso qabso ilaahay xabligiisa fainahu ruknu in khaanadka arkaanu waayo tiirka adageen dhacayni waa allah tiirarka kaloo dhami hadday ku khiyaameeyaan oo garabkaaga ka baxaan markaa nebigu waxa uu yihi luud allaha u naxariistee kaana yawi ilaa ruknin shadiid tiir adagu haysto allah buu ahaa waxa uu nebigu yihi wamaa bacaa allaahu bacdahu nabiya ilaa wahuwa fii harwati min qowmi luud dabadii nebi dambe alla ma soo saarin ilaa reeraha ugu xoogiya awoodda badan ayuu alla ka soo dhex saaray oo ambiyadii dambe reeraha ugu waaweyn ayay ka soo bixi jireen oo difaaci jiray markii luudu calaacalay ee uu yidhi waxa weeyaan low ana lii bikum quwa aw aawi ilaa ruknin shadiid ayaa malaa'igtii ay la hadleen waxay idhahdeen luudow malaa'igtu rabbigaa soo diray baanu nahay kumana soo gaadhi karaan adiga iyo annaka midna fatamasnaa acyunahum waxaa la yidhi jibriil baaba dhirbaaxayoo waxa weeyaan gebigoodu halkiibay ku wada indhabeeleen markaasay yidhaahdeen waxa weeyaan waana la sixroy dib u noqdeen dee markii dambena waxa weeyaan cuquubadii iyo halaagii baaba kusoo degay marka waxay ku yidhahdeen malaa'igtii faasri biahlika biqicin min alleyli walaa yaltafid minkum axadu ila imra'atak waxay idhahdeen luudow caawa saqda dhexe wakti habeennimada ka mid ah ehelkaaga la guuro gal oo halkaa yaan waa kuugu berye qof idinka idinka midiina dib yuu soo eegi haweenaydaada mooyaane ilaa imra'ataka riwaayadeennan xafsada ee nasbada marka la akhriyo mustathnaa minhuga laga soo reebaya waa biahlikada oo fa asri biahlika ehelkaaga la guuro gal ilaa imra'ataka haweenaydaada mooyaane oo iyada lama guurogeli sida waad ka tegaysaa iyadu way halaagsamaysaa waxaa jirta qiro kale oo rafcinaysa oo ilaa imra'atuka haddii la rafciyo mustathnaa minhugu waa axadunta markaana macnuhu wuxuu noqonayaa walaa yaltafid minkum axadun ilaa imra'atuka ruuxna yuu soo daymoon haweenaydaada mooyaane oo iyadu way soo daymoon markay soo jalleecdo xagga dambena halaaggaa ku habsanaya marka waa labada qowle culimmadu ay kala qabaan horta miyuu kaxeeye mise ma kaxayn oo culimada qaarkood waxay leeyihiin maya eh mabuu kaxayne halkii yacni qowmu luud bay ku hadhay oy ku halaagsantay qaarna waxay leeyihin maya intuu kaxeeyey ayaa markay soo daymootay ayaa halaagii dee ku habsado ay halkaa ku dhaafeen oo kaga dhaqaaqeen waxaa lagu yidhi markaa ina mawcidahum subxu waa goorma markuu ku yidhi halaagoodu luud waxaa lagu yidhi waa waaberiga waxaa la yidhi markaa luud wuu raagsaday nimanka ciilkiiyo cadhaduu u qabay wuxuu yidhi miyaa ka soo dadejisaan markaasaa lagu yidhi alaysa subxu biqariib dee waduunbaa kaa xiga subxu miyaanu dhoweyn waa dhowyi waa berigiibaa halaagii markaa ku dhacay alla waxau yihi markaa falamaa jaءa amrunaa jacalnaa caaliyaha saafilaha waamطarnaa calayha xijaaraةa min sijeeli manduud mar alla markii amarka yaga halaaga uu yimid waxaanu ka yeelay magaalooyinkii qowmu luud xaggeedii sare ayaanu xaggeedii hoose ka yeelay oo inta kor loo qaaday ayaa lasoo afgembiyey dhagaxaanna waxaa lagaga yeelay sida dhibica roobka markaasaa ilaahay wuxuu ku gebagabeeyey wamaa hiya min aلظaalimiina bibaciid waxaa nimankaa ku dhacay daalimiintana kama dheera ee waa u dhow yihi waxay culimmadu yidhaahdeen qowmu luud waxay ahaayeen nimankii anshuxumad iyo idabdarada adduunka bilaabay oo dee luud waa kii ku lahaa ata'tuuna alfaaxishata maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin ma foolxumadan iyo anshuxumadan rag in wax loo doonto ayaa la imanaysaan axad caalamiinta ka mid iyadoo aanu idinka horreyn marka waxaa la yidhi dee fidradii khalqiga lagu beeray ee ahaa labku inuu dhadiga waxu doonto ayay dooriyeen oo ay bedeleen oo labku inuu lab waxu doonto ayay u bedeleen oo waxaan hore loo arag oo xataa bahaa-imta iyo mayeedhaanka aan lagu arag waxay culimmadu markaa yidhaahdeen lamaa qalabu lfira qalaba allahu lahum alcadaab markay fidradii saxda ahayd ee aadamiga ku beerayd ay bedeleen ayaa iyagana cadaabkii waxa weeyaan loo bedelay oo dhinaca kale loogu rogay oo qalbigani waxaa la yidhi waa jazaan wifaaqan oo sow wixii lagu yaqaanay aadamaha dhinaca kale umay rogin oo may qallibin iyagana waa la qallibay oo waxaan loo soo afgembiyey ee dhinaca kale loogu dhalan rogay waxa weeye iyaga ayaa dhinaca kale u rogay fidradii basharka ku beerayd oo ahayd inuu waxa weeyaan dee labku uu dhadiga waxu doonto markay labkii labkii wuxu doontay waa waa takyiir iyo qalbi dhinaca kale loo rogay wixii aadamaha lagu beeray marka iyagiina qalbigaas ayaa lagu sameeyey oo dee wataa lasoo qallibay ee xaggii sare xaggii hoose laga yeelay tuulooyinkoodii culimmadu markaa waxay yidhaahdeen qofka camalu qowmi luud sameeya xadkiisu waa dil waxaanay u daliishadeen xadiidkii nabiga sala allahu calayhi wasalam man wajadtumuuhu yacmalu camala qowmi luud faqtuluu lfaacila walmafcuula bih ka aada heshaan isagoo samaynaya wixii qowmuluud lagu yaqaanay ka samaynaya iyo ka lagu samaynaya raallida ka aba labadaba dila saxaabaduna waa ku ijmaaceen laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen qaabkee loo dilayaa oo culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen dee si caadiya seef loogu dilayaa qaarna waxay yidhahdeen may dhagaxaantii ree waxa weeyaan qowmuluud lagu halaagay oo kale dhagax baa lagu dilayaa qaarna waxay yidhahdeen maye buurta ugu dheer inta lala doonto oo halkaa laga soo rido ayaa dhagaxaanna laga daba keenaya sidii quraa qowmiluudba inta kor loo qaaday oo lasoo afgembiyey haddana dhagaxa sida dhibaca roobka loogaga dhigay marka calaa kullin qaabkii la doonaha loo dilo laakiin culimmadu waxay tilmaameen xadka liwaadku inuu yahay qatli iyo dil ama ha noqdo waxa weeyaan nin guur soo maray ama yaanu noqon waxa weeyaan fii kulli laxwaal xukunkiisu waa dil allah waxau uhi falamaa dahaba markii uu ka tegay can ibraahiima nebi ibraahim alrawcu argagaxi iyo cabsidii oo wajaa-athu ayuu timid albushraa bushaaradii ayuu timid yujaadilunaa fii qowmi luutin akhada wuxuu gudagelay ibraahiim yujaadilunaa inuu nagala doodo fii qowmi luutin fii shani qowmi luut qowmkii waxa weeyaan luut arrinkoodii inuu nagala doodo oo uu yidhaahdo luut baa ku jira oo jooga ee hahalaagine baldibu dhiga maxaana doodaa ku kalifay ibraahiim waayo ina ibraahiima nebi ibraahiim la xaliimun waa mid dulqaad badan awaahun oo khushuuc badan muniibun oo rabbigii u noqda yaa ibraahiimu qiila lahu waxa lagu yidhi markaa malaa'igta ay ku tidhi yaa ibraahiimu ibraahiimow acrid iskaga jeedso can haadaa hadalkan iyo doodan iskaga jeedso waayo inahu shanigii arrinku waxa uu yahay qad jaa'a waa yimid amru rabbik rabbigaa amarkiisii nimankan in la cadaabo ahaa waa yimid wa inahum iyaga aatiihim waxa uu iman doona cadaabun cadaab cadaabkaasu kayru marduudin aan laga celinayn walamaa jaa-at markii ay u timid rusulunaa rususheedii aanu soo diray waa malaa'igtii luutaa nebi luud markay u timid si-a waa la murugo geliye luud bihim ay bisababi majii'ihim imaatinkooda sababtiisaa lagu murugo geliyey oo wadaaqa waa cidhiidhiyoomay luud bihim ay bisababihim sababtooda ayuu la cidhiidhiyoomay daracan ay sadran xagga laabta iyo qalbiga waa ka diiqadooday ama darcan ay daaqatan xagga taagtiiyo awoodda waa ka cidhiidhiyoomay oo muxuu la diiqadooday lana cidhiidhiyoomayaa dee waxa uu isleeyahay martidaada sideed maanta u badbaadisaa nimankaada ogeyd baa u imane wa qaala waxaanuu yidhi luud haadaa kani yowmun waa maalin maalinkaasoo casiibun daran walle maanta waa maalin adag ayaa uu yidhi luud wa jaa-ahu waa u yimaadeen luud qowmuhu qoomkiisii way u yimaadeen yuhraacuuna iyadoo la dadejinayo ilayhi xaggiisa loo dadejinayo macnaha sidii wax dabada laga wado siday u ordayaan iyagoo sidii wax dabada laga wado la dadejinayo ayay kolkiiba u yimaadeen wa min qablu ay wa min qabli majiici rusul rusushani intaanay u iman horteedna kaanuu waxay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya asayi'aati xumaanaha oo ragga in wax loo doonto ah qaala waxa uu luud yidhi yaa qowmi reetulkayow haa ulaa'i kuwani banaatii waa hablahaygii waa kuwaan dhalay ama waa kuwii qowmuluud ee ummadii loo diray oo dhan buu leeyahay haweenkoodii waa kuwa oo hunna iyagu hablahaasi atharu iyagaa idin daahirnimo badan lakum idinka ee fatasawajuuhunna dee guursada oo ragga iska daaya oo fataquu llaha alla ka baqa oo walaa tukhsuuni ha igu fadeexadaynina fii dayfi martidayda haigu ha igu fadeexadaynina alaysa miyaanu ahaanin minkum idinka miyaanu idinka mid ahaanin rajulun nin ninkaasoo rashiidun caqlile oo hanuunsan war nin hagaagsan miyaanu idinka mid ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen laqad calimta waad ogaatay luutow maa lanaa inaanu noogu sugnaanin fii banaatika hablahaaga min xaqin ay min xaajatin wa shahwa wax baahi iyo shahwo inaanan haweenka iyo dumarka u qabin waad ogtahay wa innaka adigu luutow la taclamu waad garanaysa oo waad ogtahay maa nuriidu waxaanu doonayno waxaad garanaysaa fidradu markay inxiraafto ee fasaadku uu ku dhaco qofka dee wixii fidrada loogu talagalee loo abuuray ayaa la xumaanaya oo uu diidayaa oo waxan kale ayaa loo qurxinayaa ilan shaydaan baa watee afaman zuyina lahu suu camali fara'aahu xasana marka waa shaqo shaydaanoo waxaa laga yaabaa ruuxu isagoo xalaal heli karaa in xaaraanta loo macaaneeyo waa xagga shaydaanka waa shahwat shaydaan qaala waxau ihi markaa luud low anna lii bikum alla miyay ii sugnaato xoog iyo awood maan idinka idiin helo low anna lii alla miyay ii sugnaato oo bikum idinka aan idiin helo quwatan awood alla maanta xoog iyo awood miyaan idiin helo aw aawii ama maan u dunmo oon u tiirsado ilaa ruknin tiir tiirkaasoo shadiidin adag waxa uu ku fasiraya abubakr jaabir aljazaa'iri ay ilaa cashiiratin qawiya tamnacunii minkum reer xoogoo maanta iga kiin difaaca alla miyaan ka dhasho oo aan ka yani xaggooda ka tirsanaado low anna lii bikum quwa alla miyaan xoog iyo awood idin helo aw aawi ama aan ku tiirsado ilaa ruknin tiir tiirkaasoo shadiidin adag oo reer adag miyaan ka tirsanaadoo maanta iga kiin difaaca taasuu ku calaacalay qaaluu waxay yidhaahdeen malaa'igtii yaa luutu luutow innaa nagu rusulu rabbik rabbigaa rusushiisii baanu nahay malaa'igtuu alla soo diraanu nahay ha noo baqanin adiguna ha baqan lan yasiluu ku soo gaadhi maayaan ilayka adiga far kuma saari karaan ee fa asri la guuro gal biahlika ehelkaaga luutow la guuro gal biqicin qayb oo mina leyli habeenka ka mid ah wakhti habeenka ka mid ah ehelkaaga iyo inta ku raacday la guuro gal oo waagu halkaayuu kuugu baryin halaag baa ka dhacaye oo walaa yaltafit yaanu daymoonin minkum xaalu idinka idinka mid yaha axadun qofna yuu xagga dambe soo milicsanin ilaa mra'atak haweenaydaada mooyaane marka ilaa mra'ataka markaynu nasbino fa asri biahlikada ka soo reeb oo ehelkaaga la guuro gal ilaa mra'ataka haweenaydaada mooyaane haddaad se rafcido yacni marfuucaad ka dhigtay axadka ka soo reeb oo walaa yaltafid yuu daymoonin minkum xaalu idinka idinka mid yaha axadun qofna yaanu xagga dambe eegin ila mra'atuka haweenaydaada mooyaane oo iyadu way soo daymoon waana la halaagi waayo inahu shanigiiyo arrinku waxa uu yahay musiibuhaa haweenaydaada waxaa helaya maa asaabahum qoomka wixii helaa helaya ina mawcidahum ay ina mawcida halaakihim qoomka halaagooda ballanta iyo wakhtiga loo qabtay asubxu waa waaberiga iyo subxa alayse miyaanu ahaanin asubxu subxu biqariibin mid dhow maba dheeraynoo waa dhowaaye haddana luud qoomkaasi waxay badeen iyo siduu halaagooda u doonayey subxii baa la durugsanaaday saa la yidhi alaysa subxu biqariib falamaa jaa amrunaa arrinkayagii halaagiyo cadaabku markuu yimid jacalnaa waxaanu ka yeelay caaliyahaa ee caaliya quraa qowmi luud nimankii qowmu luud magaalooyinkooda meeshii u sarraysay waxaanu ka yeelay saafilahaa xaggeedii hoosaysay oo dhinaca kalea laga soo rogo waa lasoo qallibay kor inta loo qaaday ayaa lasoo afgembiyey wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay amtara waa cadaabka matarana waa raxmadda marka wa amtarnaa waxaanu ku roobaynay waa cadaabkii calayhaa quraa qowmi luud luud yacni qoomkiisii magaalooyinkoodii waxaanu ku roobaynay xijaaratan dhagaxaan dhagaxaantaasoo min sijiilin dhoobe la dubay ah siday u qallalan tahay oo adag tahay dhoobadaasoo manduudin laysku dul raseeyey ama israacraacsanoo midibata kale ay daba taagan tahay sidii dhibaca roobka dhagaxaantaasoo musawamatan la calaamadiyey cinda rabbik rabbigaa agtiisa laga soo calaamadiyey wamaa hiya cadaabkaa iyo dhagaxaantaasi may ahaanin min aaalimiina aalimiinta bibaciidin kuwa ka fog ama wamaa hiya magaalooyinka quraa qowmi luud may ahaanin bibaciidin kuwa ka fog min aaalimiina aalimiinta oo magaalooyinkoodu waa u dhow yihiina kama dheera hadday kuwaan toobayaan wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online